أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu helno inshaa allah qodob oo ay ka mid yihiin faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya israsaaseyn maleeshiyaadka murtadiinta maamulka ashahadala dirarka ah ee puntland iyo maleeshiyaad taabacsan xasan gurguurta ku dhex maray gudaha magaalada boosaaso wararkii ugu dembeeyey ayaan idiin haynaa warbixin cusub oo soo baxday ayaa caddaysay in dowladda imaaraadka carabta ay dalal ay ka mid yihiin soomaaliya ka dhigan rabto goob ay saadka uga daabusho maleeshiyaadka r s f ee ka dagaalama dalka suudaan warbixin ayaan idinkaga haynaa shir looga hadlayay aayaha ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada kambaala ee caasimada dalka yugandha xilli maraykanka iyo midowda yurub uu ka jaranayo dhaqaalihii ay ku bixin jireen qodobada kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah xaflad jimciyadda qur-aanka kariimka ay shahaadooyin ku guddoonsiinaysay in ka badan boqol arday oo baratay qur-aanka oo ka qabsoontay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawo idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan warbixin cusub oo soo baxday ayaa caddaynaysa in dowladda imaaraadka carabta ay dalal ay ka mid yihiin soomaaliya ka dhiganayso goob saadka looga daabulo maleeshiyaadka r s f ee ka dagaalamaya dalka suudaan haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo soo koobaya nuur cali warsame abuusheyba dowladda imaaraadka carabta iyo xulufadeeda calooshadu shaqaystayaasha ah ayaa weli sii wada in dalka soomaaliya ay ka dhigtaan goob ay saadka ka siiyaan maleeshiyaadka fallaagada ah ee colaadda ka horinaya waddanka suudaan warbixin cusub oo soo baxday ayaa muujisay in garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari uu weli yahay saldhig weyn oo laga agaasimo howlgallada saadsiinta maleeshiyaadka loo yaqaano r s f warbixin qabyo qoraal ah oo ay heshay wakaaladda wararka royters ayaa shaaca ka qaaday natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay guddi khubro ah oo ka tirsan qaramada midoobey warbixintu waxay tilmaamaysaa in diyaarado nooca boyn toddoba laba toddoba ah loo adeegsaday abaabulka daabulka hub diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee daroonta iyo dagaalyahanno calooshood ushaqaystayaal ah kuwaasoo la sheegay inay taageero siinayeen maleeshiyaadka r s f ee ka dagaalamaya suudaan sida ay royters sheegtay baaritaanada lagu sameeyey dhaqdhaqaaqa diyaaradahaasi ayaa muujiyey inay xiriir la leeyihiin shirkado lala xiriiriyey qandaraasle militari oo horey uga tirsanaa maraykanka wakaaladdu waxay sidoo kale sheegtay in ay raad raacday safarada diyaaradaha kuwaas oo ku kala gooji jiray xarumo saadka militari oo la rumaysan yahay inay r s f ku leedahay gudaha suudaan libiya iyo soomaaliya warbixinta guddiga khubaradaha qaramada midoobey ayaa intaasi ku dartay in diyaaradahaasi ay qaadeen tallaabooyin ulakac ah oo looga fogaanayo in la ogaado inay hawada ku jireen waxaa la sheegay in dhaqdhaqaaqyadooda aanay ka muuqan nidaamyada madax bannaan ee lagu dabagalo duulimaadyada caalamiga ah taasoo sii xoojisay tuhunka ku saabsan howlgallada qarsoodiga ah qabyoqoraalka warbixintu wuxuu sidoo kale xusay in marin diyaaradeed oo u dhexeeya magaalada injimena ee dalka jaad iyo niyala oo dhacda gobolka daarfuur loo adeegsaday gudbinta dagaalyahanno ajnabi ah iyo qalab militari arrintan ayaa qayb ka ah baaritaanada socda ee ku saabsan jebinta cunqabataynta hubka ee saaran gobolka daarfuur dhanka kale guddiga khubaradu wuxuu qiyaasay in tirada calooshoodu shaqaystayaasha u dhashay dalka colombiya ee ka barbar dagaalamay r s f ay u dhexayso kun iyo shan boqol ilaa iyo laba kun oo askari warbixintu waxay tilmaantay inay door muuqda ku lahaayeen adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo dagaaladii ka dhacay magaalada alfashir oo ka mid ah goobaha ugu daran ee colaada suudaan inkastoo warbixintani ay weli tahay qabyo qoraal oo aan si rasmi ah loo ansixin haddana waxay iftiiminaysaa eedo culus oo ku saabsan taageerada dibadda dhaqaaqada zaadka militari iyo suurtagalnimada in la jebiyey cunuqabataynta hubka ee qaramada midoobey ay ku soo rogtay gobolka daarfuur dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ah oo ay ka mid yihiin saliibiyiinta laga keenay qaaradda laatiin amerika u adeegsanaysa qabsashada waddanka suudaan oo dhaca bariga afrika warbixinadu waxay sheegayaan in madaarka magaalada boosaaso iyo dekadda ay halbowle u yihiin dagaalka suudaan inkastoo imaaraadka carabta uu arrinkaa beeniyey haddana khubarada ayaa aaminsan in boosaaso ay tahay lafdhabar lagu kala gudbiyo zaadka iyo saraakiisha hagaysa colaadda suudaan أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
faahfaahinno dheeraadaha ayaa ka soo baxaya israsaaseyn maleeshiyaadka murtadiinta maamulka ashahaadla dirarka ah ee puntland iyo maleeshiyaad taabacsan xasan gurguurta ku dhex maray gudaha magaalada boosaaso qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaas inoo soo gudbiya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa faahfaahin laga helayo weerar dhabagal ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka haluunga ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee dhulka n f d weerarkaasi waxaa lagu dilay shan iyo toban askari oo saliibiyiin kenyan ah halka lagu dhaawacay toban askari oo saliibiyiin ah gaari tow ah iyo shan mooto ay ciidamada mujaahidiintu weerarkaasi ku gubeen waxaana ay soo khaniimaysteen hal mooto iyo hub kala duwan iyo dawooyin iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday ase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa shir looga hadlayay masiirka eyusom oo maanta ka furmay kambaalaha shirweyne aan caadi ahayn ayaa maanta caasimadda yugandha ee kambaala uga furmay dalalka ciidamada kaga qayb qaatay howlgalka soomaaliya ee isbaaysiga eyusom kadib markii dhowaan maraykanku shaaciyey in dhammaadka sanadkan uu soo afjarayo maalgelintii howlgalkaasi taliyaha ciidanka difaaca yuganda genaraal mahuji kayna rugaba oo ka hadlay furitaankii shirkan ayaa ka digay in howlgalka midooda afrika ee soomaaliya uu wajahayo caqabado weyn oo dhinacyada howlgalka iyo dhaqaalaha ah genaraal kaynuragaba ayaa sheegay in dalalka ciidamada ku biiriyey howlgalka ay fadhiga ka kacaan islamarkaana ay si deg deg ah u sameeyaan qorshayaal kale oo taageero ah si loo sii wado ayuu yidhi howlgallada soomaaliya taliyaha ciidamada yugandha ayaa shaaca ka qaaday in onsos ay horay shan iyo labaatan boqolkiiba u dhintay taageeradii ay siinaysay eyusom iyo cutubka ilaalada qaramada midoobay tallaabadaas oo uu sheegay inay saameyn ku yeelatay awoodda howlgalka ee goobaha dagaalka shirkan oo la sheegay inuu soconayo saddex maalmood ayaa ka bilowday maanta oo bishu tahay sagaal iyo labaatan ilaa kow iyo soddonka julaay ayaa waxaa ka qaybgalaya taliyayaasha ciidamada wasiirada difaaca iyo madaxda dowladaha yugandha soomaaliya burundi jabuuti etoobiya masar iyo kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa etoobiya oo mar kale gaashaanka u daruurtay eedeymo uga yimid masar etoobiya ayaa mar kale si adag u diiday eedeymaha masar ee ku saabsan biixireenka alnahda iyadoo sheegtay in halkii ay eedo aan sal lahayn soo jeedin lahayd ay masar kusoo noqoto wadahadaladii hore ee midooda afrika uu hogaaminayay wasiirka biyaha iyo tamarta etoobiya habtamo etefa ayaa beeniyey waxa uu ku tilmaamay eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo uu sheegay inay kasoo yeereen masar kuwaas oo uu carabaabay inay la xiriiraan biyoxireenka alnahda ee etoobiya ka hirgelisay webiga niil isaga oo sheegay in qaahira ay faa-iido badan ka heli lahayd haddii ay dib ugu soo laabato wadahadaladii ku salaysnaa hanaanadii hore loogu heshiiyey halkii ay sii wadi lahayd eedeymo aan macquul ahayn oo ka dhan ah mashruuca wasiirku wuxuu sheegay in aysan macquul ahayn in masar ay biixireenkan ku tilmaanto khatar amni isagoo xusay in etoobiya ay mashruucan ku maalgelisay kuna dhistay dhaqaale gudaha ah si ay u daboosho baahiyaheeda sii kordhaysa ee korontada habtaamu wuxuu sidoo kale ganafka ku dhuftay sheegashada masar ee ah in buuxinta iyo howlgelinta biixireenka alnahda uu hoos u dhigay heerarka biyaha ee kaydadka biyaha masar isagoo arrintaas ku tilmaamay sheegasho aan la aqbali karin habtamo itefa wuxuu ku adkaystay in masar ay faa-iido badan ka heli doonto haddii ay dib ugu soo laabato wadaxaajuudyada isagoo dhanka kalena carabka ku adkeeyey in etoobiya ay xaq u leedahay horumarinta iyo kafaa-iidaysiga khayraadkeeda dabiiciga ah hadalladan ayaa imaanaya xilli mas-uuliyiin sare oo masaari ah ay mar kale ku celiyeen in biixireenka alnahda oo ay sheegeen in lagu maamulo siyaasad hal dhinac ah uu khatar ku yahay amniga biyaha ee masar islamarkaana saameyn taban ku yeelatay masar iyo suudaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa faahfaahin israsaaseyn ciidamada b s f iyo kuwa maamulka la baxay puntland ku dhex martay boosaaso israsaaseynta ayaa si gaar ah uga dhacday xaafadda tuurta ee magaalada boosaaso ayaa waxaa ku dhafwaayey hal qof oo shacaba dhanka kale waxaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland gaar ahaan magaalada gaalkacyo ka jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo uu wado maamulka la baxay puntland islamarkaana la sheegayo in uu uga hortegayo duulaan uu sheegay inay ku soo qaaday xukuumadda muqdisho cabdiwahaab hadalayntiina caawo waa inagaynta أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xaflad jimciyadda qur-aanka kariimka ee shahaadooyin ku guddoonsiinaysay in ka badan boqol arday oo baratay qur-aanka oo ka qabsoontay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadan oo ay soo qabanqaabisay jimciyadda qur-aanka kariimka si ay shahaadooyin u guddoonsiiso boqol iyo soddon iyo saddex arday oo dhammaystay barashada qur-aanka kariimka kuwaas oo ka soo aflaxay toddoba ka mid ah dugsiyada qur-aanka lagu dhigto ee ka furan degmada jilib xafladan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta jimciyadda qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa halkaasi kelimaadkii ugu horreeyey lagu maamuusay qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sida sheekh maxamed ballih iyo sheekh casaam abuuyaxya allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal kulanka qiimiga badan ee ardada madaarista kala duwan laisugu keenay quratulcayn allah subxaanahu wa tacaala waxa weye ha barakeeyo siday magaca ay ugu heleen da'yarta iyo quruxdooda iyo waalidiinta ku soo tacbay iyo magacuwa ay isleeyihiin ardada qur-aanka akhriday oo dhammaysay waxaan leenahay hanii'an wanaag baa idiin sugnaaday waalidiinta la dadaalay ayagana waxaan leenahay sacyigiinna allaha barakeeyo ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi wa haadaa kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabicuuh lacallakum turxamuun kitaabkii qur'aanka haddaa yarta haddii la xifdisiiyey waxaa la doonayaa cilmigii kale in loogu daro waxaa la doonayaa in la yidhaahdo da'yarta qur'aankan aad barateen raacitaankiisaa la yska rabaa dhaqankiisaa la yska rabaa tadabburkiisaa la yska rabaa jihaadkiisaa la yska rabaa ukashadiisaa la yska rabaa xuquuqdiisa in loo xukun tagaa la yska rabaa fattabicuuh qur'aankii haddii la bartay waalidiintu iyo mu'asasaadku iyo mucallimiintu waa inay macnaha tallaabada ku xigta waa inay ciyaalka ku tarbiyeeyaan oo yidhaahdaan qur'aankii waad baratay dhaqankiisa ayaa lagaa rabaa wa jazaakum allahu khayran wa sali illah wasalam dadka xafadada ah ee qur-aanka xifdiyey waxaan xasuusinayaa hal xadiid oo fadligooda tilmaamaya dadka xufaadda ah maalin qiyaame markay yimaadaan wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala odhan doonaa iqra' waratil akhri oo kor oo dabaqyada jannada kor baa lagu odhan doonaa aakhiru aayatin oo kaaga dhammaata xifdigaaga ayaa mansiladaadu ay noqon doontaa fadliga intaa leeg baa la siinayaa meel markii laisugu yimaado dad la tukinayo waxaa tukiya dadka ninkii xaafidkaabaa tukiya liyaumakum aqra'ukum likitaab illaah ayuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam haddii la geeriyoodo oo dadka ay si jamaaciya u geeriyoodaan waxaa la qadimaa oo iilka la horgeliyaa oo la horraysiiyaa oo xagga qiblada loo horjeediyaa waa qofka xaafidka ah weeyaan fadliga intaas ayay leeyihiin qiimaha intaa leeg bay leeyihiin laakiin wuxuu u baahan yahay qur-aanku xifdi keliya maahee wuxuu u baahan yahay waa dhaqan iyo camal ayuu u baahan yahay waxaa laydinka baahan yahay waxaa weeyaan sidaa maanta xufaad u tihiin inaad macnihiisana u barataan ayaa laydinka baahan yahay waayahan dambe waxaa badatay dad xufaad ah oo qur-aanka u akhrinaya ka sahmi laakiin lafdi ka mida alfaadiisa aan garanhaynin qofkaasi qur-aanka ma macaansanaayo imaam ibnu jariir atabari ayaa waxaa laga wariyey in odhan jiray innii laa tacajab man yaqra'u alqur'aan wa huwa laa yacrifu macaaniihi kayfa yaltadu biqiraa'atihi ayuu odhan jiray qofka qur-aanka akhrinaya ee macnihiisana aan garanahaynin siduu qur-aanka u macaansanaya anuu ma aqaani ayuu odhan jiray ilaahay tabaaraka wa tacaala yahuud buu dhaleeceeyey wuxuu ku dhaleeceeyey kitaabkooda akhrin mooyaane inaanay macno ka aqoon waminhum ummiyuun laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya sida xafado u tihiin macaanida qur-aankana u barta dhaqankiisana u barta qur-aankuna ha idinka muuqdo waxaana u baahan tihiin inaa ilaashataan qur-aanka xifdideen ayaa u baahan tihiin shayga waa la helaa laakiin in la ilaashado waxay u baahan tahay shaqo labaad ayay u baahan tahay qaar ka mid ah ardaydii xafladooda shahaado guddoonsiinta qur-aanka kariimka loo fadhiyey ayaa munaasabadda kelimaad iyo anaashiid ku soo dhoweeyey ka soo qaybgalayaashii xafladooda ضيوفنا الأكارم حضوركم شرف لنا أنتم قادة الجحافل وأشراف المحافل ما أجمل اللقاء يا للود والصفا وما أعظم فرحتنا بحضوركم واجتماعكم وبشاشتكم فنحن سعداء بقدومكم بكل المحبة والمودة ونرحب بكم أجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاحترام مرحبا بكم جميعا بمناسبة قرة عين لتكريم حفاظ القرآن الكريم في موسمه الأول 1448 هجرية دامت لنا قلقلود بالعز دوما تسود بدمائنا سنجود حركتنا منصورة رايتنا تبقى مرفوعة ترقى بمذق لنا الملتقى حركتنا منصورة بمذق لنا الملتقى حركتنا منصورة سلامي على الشباب من خيرة الأحباب يا نعمة الوهاب حركتنا منصورة حي الرجال الجبال في جلس الأبطال رفعوا لنا الآمال حركتنا منصورا أبطالنا هتفوا نثأر ولا نعفوا على كنية قد زحفوا حركتنا منصورا شباب من خرة الأحباب يا نعمة الوهاب حركتنا منصورا بعبيدة أنت الإمام يا أميرنا المقدام هيا بنا للأمام حركتنا منصورا هيا بنا للأمام حركتنا منصورا أحيي الجيل والعلماء أحيي السادة العظماء أحيي الجمع والجلساء والأحباب والحكماء وموسم قرة العين الذي أهدى لنا القيما تحياتي على أمرائنا نثرا ومنتظما وموسم قرة العين الذي أهدى لنا القيما تحياتي على أمرائنا نثرا ومنتظما أحيي الجيل والعلماء أحيي السادة العظماء أحيي الجمع والجلساء والأحباب والحكماء وحي الشبل إذ حفظ القرآن مرتلا ختما ألا يا ضيفنا أهلا وسهلا دمتم كرما حفظ القرآن يا أهلا مرحبا بالخير يا سهلا قرة عيني بك احتفلوا وبكم ساروا إلى المحفل وبكم ساروا إلى المحفل وبلغت الغاية القصوى وسموت بها إلى العليا هذه جبا هي الوسطى ورفعت الذكر والمشعل ورفعت الذكر والمشعل من ترجة المكارم من ومهاد الخير والخلق من من مدرسة المعارج والإمام النافع المقبل حفظ القرآن يا أهلا مرحبا بالخير يا سهلا قرة الأعين عيني بك احتفلوا وبكم ساروا إلى المحفل وبكم ساروا إلى المحفل وأتيت من ابن جرير وجمال الدين والدنيا دار القرآن مقعدكم وكذاك التاج في المحفل وكذاك التاج في المحفل ربي وارحم ثم باركهم ولدي كذا معلمنا علي يا رب منزلهم فلا أنت البار والموئل فلا أنت البار والموئل وقعدنا كل مرصد وسحقناهم بقلعة ثم تاهوا ثم قالوا أخبرونا أين بلعت وقعدنا كل مرصد وسحقناهم بقلعة ثم تاهوا ثم قالوا أخبرونا أين بلعت أخبرونا أين بلعت الخسائر بالمئات والأثار في القيود بشريات قد توالت تأتنا من قلقذود الخسائر بالمئات والأسارى في القيود بشريات قد توالت تأتنا من قلقذود تأتنا من قلقذود اليوم نلت مقاصدي ومرادي وعفظت في صدري أجل رشادي والكون يشهد جودتي وتفوقي والدهر أعجبه جميل حصادي اليوم صيرني القرآن مبجلا لما وعيت حروفه بفؤادي اليوم يومي والزمان بخدمتي والشعر رونقه وسير مداد maamulka jimciyadda qur-aanka kariimka ee shahaadooyinka guddoonsiinayey boqol iyo soddon iyo saddexda arday ee qur-aanka dhammaysay ayaa munaasabadda ka hadlay أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد سكله ثم وعادي هذا ومهد علينا عد الله لعدي مناسبة هذا أن جوجنو وحي كهري أها المهي بربارين تودا تعليم تودا قيبنا كأها إني صوت دياريان حفلة هذا أن جوجنو وحاه باله إن عدد كعدد بدن وكم ذا مقعدو ذا يوموق وذا أن لا أقونين oo hadda dadka halkan jooga aysan aqoon u lahayn dadkaas waxaan leenahay jasaahum allahu khayran waxaan ugu horeeya waalidiinta waalidiinta oo runtii kaalin weyn ka buuxiyey allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo in la kor yeelo sababtu waxay tahay burburkii uu soo maray waddanka haddii ay magaalo tahay hadday miyi tahaba waxaa maaragtay si gaarah si maaragtay xilkasnimo ah si mas-uuliyad ku jirto isu xilqaamay waalidiinta meel kastoo joogaan oo maaragtay macallimiintii karaameeyey madaaristii dhisay dugsiyadii ooday muxuu ahaa qaalin ku bixiyey wax kastoo ay u baahan yihiin dadka ahlu qur-aanka ah iska xil saaray sidaa darteed marka waxaan leenahay waalidiinta iyo macallimiintaba oo ayagana runtii dhexda u xirtay in ilaahay kitaabkiisa ay baraan ubadka yaryarka ah wakhtigoodana u huray oo aan rajaynaynu inay soo gelayaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa aayadda uu ku sheegay ah waaladiina yu'hiruuna calaa anfusihim oo micnaheedu ah qofka inuu nafsadiisa ka dooro oo haddii raggii asaga la faca ahaa maarata ganacsi galeen oo dhaqdhaqaaqa adduunyada xaggeeda ah ayagii marka nafsadoodii ka dooray inay u dooray inay ilmaha yaryarkaa la noolaadaan ay la soo kacaan ay la hergalaan ay la hoydaan islamarkaana wax kastoo ka soo gaaray ee culaysa u dulqaatay macallimiinta waxaan leenahay jazaahum allahu khayran haddiinu macallin jiri lahaynna waalidka hadda aan leenahay allaha barakeeyo oo mahadnaqa aan u dhiibaynana ma uusan ku baraarugi lahayn ilaahay kitaabkiisa iyo qiimaha uu leeyahay waxaa xaqiiqa inta halkan fadhida ama dadka soomaalida oo dhanba ninaan macallin lahayn oon qur-aanka loo dhigin inuu maaragtay yar yahay aada iyo aad u yar yahay marka macallimiinta waxaan leenahay jazaahum allahu khayran uma waxaan u mahadnaqaynaa madaarista si gaara mawsimkan quratulcayn litakriimi alxufaad sanadkan mawsimkiisa koowaad madaaristii ka soo qayb galay isku soo xilqaamay ardaydii ay soo diyaariyeen oo hadda tiradoodu ay ka badan tahay amase boqol iyo soddon arday gabdho iyo wiilalba leh sida hortiina ka muuqata madaaristaas waxaa muxuu ay kale yihiin madrasatu daarulqur'aan madrasat taajulwaqaar madrasat almacaarij madrasat jamaaluddiin madrasat alimaam naafic madrasat ibnu jariir aldabari iyo mu'asasada alutruja waxaan leenahay jazaahum allahu khayran macallimiinta iyo waalidiintoodaba intaa kadib waxaan leenahay farxadda halkaa ka muuqata iyo dadaalka halkaa ka muuqda waxaa lagu gaaray waa midnimo midnimo loo midoobay ilaahay kitaabkii subxaana wa tacala in kor loo qaado hadda ka hor waxaa dhici jiray munaasabado iyo xaflado kala duwan oo madraso kastaba si gaara ay ardaydii soo saartay ay maar si gaara madrasada ay munaasabad iyo xafladba u qaban jirtay hadda waxaa sanadkan noo bilowday madaarista qur-aaniga ah ku yaalla magaalada hadda aan joogno iyo insha allahu tacaala magaalooyinka kale ee wilaayaadkaba in wax soo saarkooda lasoo bandhigo madaaristaana ay ku mutaystaan abaalmarinno iyo dhiirigelin ay ku mutaystaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala na gaarsiiyo sanad dambena waxaan rajaynaynaa madaarista ka maqan inay ka soo qaybgeli doonaan ayna ka muuqan doonaan ilaahay subxaana wa tacaala haddii uu uu noo ogolaado waxaan leenahay madaarista qur-aanka haddii ardadii hadda ay soo saareen isla markaana qur-aanka ay xifdiyeen sidaa annaga ka markhaati kacayno shahaadooyinka maanta la siin doono ay jamciyadda qur-aanka kariimka bixin doonto waxaan markhaati ka nahay arday kasta shahaadadiisa ay ugu qoran tahay inuu qur-aanka xifdiyey galka ay shahaadada ku jirto korka waxaa uga qoran ardayga inuu qur-aanka uu xifdiyey shahaadatu xifdi alqur'aan alkariim ayaa ku qoran shahaadadaas marka maxay taraysaa waxay taraysaa shan sanoo hadda kadib ah ardaygii qur-aanka hadda qaatay shahaadada inuu maaragtay heli karo aqoonsi loo aqoonsado ardaygan in qur-aanka uu xifdiyey mawsimka ama sanadkii kun afar boqol afartan iyo sideeddii isla markaana mu'asasadii ama goobtii waxbarasho uu haleelo uu tagana keliya looga baahan yahay inay ardaygaas qur-aanka u muraajaceeyaan muraajaco fudud isla markaana ay qaataan oo hadda marka madarso kasta magaceeda iyo waa laga soo gudbay in shahaado lagu bixiyo taana insha allahu tacala waxaan rajeynaa ilahay inuu noo barakeeyo marka haddii ardaydii qur-aanka la xifdisiiyey maxaa noo xiga waxaa noo xiga insha allahu tacaala sidaan uga barannay waalidiinta sidaan uga barannay macallimiinta in ardadii maraaxiisha ku xigta intay da'yar yihiin in la haleeshiiyo goobaha waxbarasho ee ka furan wilaayaadka kun afar boqol afartan iyo sideedda waxaa madaarisa ka gudbay ee qur-aanka xifdiyey ee macaahidda iyo madaarista kale ee ee tacliimiga u gudbay intaa ardaya in la yidhaahdo ee ardada aan lagu haysanin mad- dugsiyada aan lagu celinin macallimiinta ay dhiirigeliyaan ilmaha waxbarashada u baahan ee qur-aanka xifdiyey maxaa yeelay haddaan gacanta hadda macallimiinta gacan kale ee tacliimi aysan ku wareejinin waxaa dhacaya ilmihii inay dayacmaan jazaakum allahu khayran Eh, intaasaan kelmadii kusoo koobaya wabilaahi towfiiq marti sharaftii xafladda ka soo qayb gashay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa golaha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe waxaa farxad ah maanta meesha aan taagannahay halkan oo kalaamka ilaahay kor looga qaadayo waa farxad aad u qiimo badan marka waxaan leeyahay maktabka ee dacwada ama macallimiinta dugsiyada iyo waalidiintii ilmaha dhashay iyo ilmahaba waxaan leeyahay miisaankiina allah idin kordhiyo maxaa yeelay wakhtiga badan juhdiga dhabar adeega aad bixiseen waad ku mahadsantihiin ilaahayna waxaa idinkaga baryayaa maanta meel aad maanta maalin aad ka fiicantihiin ama ka khayr badantihiin inuu ilahay idin sigo Ee, xaqiiqdii waa farxad aad u qiimo badan maxaa yeelay maanta ma jiri jirin waayihii hore ee dowladii hore almaaniga in qur-aanka la weyneeyo midda kale haddana in gabdhaha qur-aanka la baro ma jiri jirin maanta waxaa ilaahay mahadiisa ah gabdhihii iyo wiilashu inay gabdhaha badiyiin waa necmo maxaa yeelay awl hore ee gabdhaha waxba lama bari jirin howl guri ayaa la bari jiray xuquuqda ay lahayn lama siin jirin guriga hataa dhaxalka ay ku lahayn lagama siin jirin hadday nin guurso waxaa la jiray ninkaagaad wax ku leedahay maanta markii oo kitaabka iyo sunnahan qaadanay ee loo istaagay jihaad rag badan u shahiideen xaqiiqdii layskama gaarin nicmadan dhammaan fadhino ragaa habeen iyo maalin u taagan furmaha ragaa u shahiiday ilmaa oontoowey haweenaa garoob u noqday nicmadan aan ku fadhina maanta layskama helin maxaa yeeley wixii aan soo marnay ciddii soo gaartay way ogtahay alxamdulilah waxaan ilaahay ka baryaa nicmadan ilaahay noo kordhiyo dulaankana waa mid fikri ah ummadda in diintooda laga fasaadiyo baadariyaal oo soomaali u dhashay qaar qaarna afrikaan iyo cadaam u dhashay yaa waddanka lagu soo fasaxay xaqiiqdii maanta waxaa la yaab ah weli waa midda la yaabka nin soomaaliya oo intuu bidii haystaag dhahay waxaan ahay kiristaan soomaaliya xaqiiqdii waa wax aan la yaabna noqotay marka waxaa loo jeeda dad talganaya soomaaliya maxay tahay middan maanta aan taagannahay in laga tago oon qaadan inta masiixiga mana qaadan doono insha allahu ilaahayna wuxuu yidhi caaqibada muslimiinta iskale annaguma waddanka u dambayn doono waxaan u taagannahay maanta aan ku faraxsannahay barnaamijkii wiilashii iyo gabdhihii qur-aanka kariimka ka soo qalanjibiyey ee lixda madariso ahaa ee lasoo kulmiyey barnaamijkii loogu magac daray barnaamij quratu cayn litakriim alxufaad qur'aanulkariim mawsim- mawsum alawal ilaahay raxmaankaan ugu mahad celinaynaa na soo joojiyey nashkuru lahu subxaanahu watacaala ilaahaan ugu mahad celinaynaa waanu aragnaa ilaahay aayaddiisii waxaa laisku fariisiyey barnaamijkii boorku ku qornaa oo bandhiga ahaa barnaamij quratu cayn inaan u mahad celiyo macallimiinta iyo maamulayaasha waxaan leenahay jazaakum allahu khayr waaxsana allahu ilaykum juhuuddii iyo wanaagga iyo khayrka aad bixiseen ilaahay raxmaanka idinka abaalmaryo si khaas waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo waalidiinta hadda waa aragtaan maanta waxa aan la faraxsannahay oo ma artaana shucuurkeena bedelay waa awlaaddii shalay aa madrasada u dirayseen oo nadaaminayseen ilaahay ha idinka dhigo waalidiinta ilaahay raxmaanka ah ha uu ku boosteeyo jannatulfirdows alacla si gaara waxaan rabaa ardayda inaan u dardaarmo ilaahay waxaan idinka baryan ilaahay raxmaanka idinka dhigo muwaafiqiin mu'miniin likitaab ilaahi subxaana wa tacaala suna- wa sunnati rasuuli kuwa ilaahay raxmaanka kitaabkiisa bartay ee xambaariya tihiina ilaahay raxmaanka hortaa idin waafajiya awalan kitaabka iyo sunnada rasuulka waxaana tihiin hogaankii mustaqbalka ee ogaada wiilashii iyo gabdhaha ilaan hooyaduna waa madaraso waa warshadda adduunka ugu weyn wo wiilashina waa hogaankii mustaqbalka insha allahu raxmaan waa dhaqaatiirtii waa ganacsigii waa hogaankii ummadda noocyadeeda kala duwan ayaantii waxaan u dardaarmaynaa waalidiinta carruurtaas intaas juhuud ee lagu bixiyey ka ilaaliya inay aadaan cawaasimta cadowga uu naga haysto maxaa lagu bedelay bii'ada saalixada ah owlaaddan bedeshay hogaanka islaamkaa bedelay dhiigga shuhadada lagu bedelay soo ma ahan inay ilaahay kitaabkiisa xambaaraan ee maanta lasoo bandhigo cardi ay sameeyaan waa maqlayna waxay dhaheen xarakatu shabaab mujaahidiin ayaa sabab u ahay dhaheen inaan heerkan soo gaarno waa runtood annaga markhaatiyaan oga nahay waxaan ku helnay maamul wanaag iyo khayr iyo in ummaddii garabka la qabto ilaahay raxmaanka kitaabkiisa lagu xukumo la baro laguna hogaamiyo waxaad dareemi kara nimcadan qofkii ka maqanaan dareemi kara ogow oo maanta dhibaysan laakiin annagu waa haysannaa ilaahay gacanteena kama bixi walaalayaal ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish يقول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أولا الله أيام هذا إسكال سبحانه وتعالى allihii ina soo waafajiyey xafladdan aadka u weyn ee aadka u qiimaha badan allihii inoo suurageliyey yaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala xafladdan xaflaadka kale la qaban jiray waxay kaga duwan tahay waa xaflad lagu takriiminayo oo lagu sharfayo ardada yaryar ee qur-aanka ilaahay xifdisay waxay xifdiyeen maadaama uu yahay kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala in marka maqaamkooda la weyneeya oo aada loo qurxiyo meesha xafladooda lagu qabanayo sidaan iyo si ka weynba way mudnaayeen barnaamijkan barnaamiju qurati cayn litakriimi alxufaad waa barnaamij aada u qiimo badan mawsimkiisa koowaadna hadda ilaahi subxaana wa tacaala sanadkan kun afar boqol afartan iyo sideedda hijriga ilaahi subxaana wa tacaala inoo suuro geliyey bisha safar waxaan uga mahad celinaynaa bacda xamdilaahi guud ahaan walaalaha maktabka dacwa ila allah oo iyagu ka soo shaqeeyey ardadan in imtixaan laga qaado mustawahooda la ogaado macallimiintooda lasoo imtixaano kadibna ardadii loo dhaadhaco waalidiinta lala kulmo meesha maanta aan joogno na soo gaarsiiyey waan uga mahad celinaynaa si khaasa waxaa mahad gaar u mudan walaalaha jamciyatul qur-aan oo maktabka ka tirsan oo iyagu howshan isu xilqaamay habeen iyo maalina u taagan ilaahay kitaabkiisa sidii loo xifdin lahaa loogu dhaqmi lahaa loona hormari lahaa u taagan iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala camalkiina ha aqbalo ilaahayna camalkiina ha barakeeyaan leh bacda daalika waxaan si gaara ugu mahad celinayaa macallimiintii iyo maamulkii ardadan soo saaray ee dadaalka faraha badan ku bixiyey wakhtiga dheerna la mubaasharaynayo subax iyo galab la taagnaa oo rag iyo dumarba leh waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala dadaalka aada bixiseen allah idinka aqbalo camalkiina lalaha barakeeyo idinkoo kalena ilaahay subxaana wa tacaala dhexdeenna ha ku badiyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa martida sharafta leh ee inala joogta oo ay ka mid yihiin culammada nuqabada waalidiinta walaalaha iclaamka iyo guud ahaan qof walba mansilada uu ku joogo oo shucaraduna ay ka mid yihiin waxaan leeyahay dhammaantiinba kasoo qeybgalkiin waan idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayr walaalayaal si aad ogtihiin ilaahay kitaabkiisu deeqda ilaahay ina siiya midda ugu weyn way ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta uu ku deeqay ilaahay subxaana wa tacaala malakul jibriil yuu u soo dhiibey nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu soo gaarsiiyey nebiguna ummaddan yuu gaarsiiyey annaga iyo nebi maxamed inta inoo dhexaysay ummadaheedna way isu dhiibayeen maanta marka waxay joogtaa maalinkeenna in diinka ilaahay aan xambaarno ku dhaqanno difaacno oon ka ilaalinno wax alla wixii shubhaad iyo khaladaad ee soo geli lahaa inaan ka ilaalino waa waajib ina saaran ilaahay yaa ku mahadsan marka subxaana wa tacaala maantoo la joogo kun iyo afar boqol iyo afartan iyo siddeed sano qur-aankii ka hor soo degey maanta isagoo sidiisa inaan haysanno ilaahay yaan uga mahad celinaynaa waana ballanqaad rabbi inoo ballanqaaday inuu ilaahay qur-aanka inoo xifdinay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun waxaan rabnaa innaguna insha allahu tacaala kaalinta uu inaga mudan yahay inaan insha allahu tacaala ka soo dhalaalno ka gudanno biidn illahi tabaaraka wa tacaala si ilaahay subxaana wa tacaala birito maalinta qiyaama inoogu daro dadka ahlu qur-aanka ah ee kitaabka midigta laga siin doono oo la dhihi doono akhriya qur-aanka sida adduunka markaad joogteen aad u akhrin jirteen jaranjartaa jannadana kora mansiladiina ugu dambaysana waa aayadda ugu dambaysa aad akhrisaan meesha ay ku eg tahay ilaahay nagu daro dadka waxaad ogtihiin macallimiinta kitaabka ilaahay baratay haddana ardada baraysa ummadda nebi maxamed kuwooda ugu khayr badan wey sibuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam raggii hore salafka ahaa waxay dhihi jireen maqcadkan waxaana fariisiiyey afartan sano konton sano inaan macallimiin noqona khayrkaa nebigu uu ku sheegay calayhi salaatu wassalaam qur-aanka annaguna soomaali haddaana waxaan dhaqan iyo curfi u leenahay dugsiyada qur-aanka iyo xalaqaadka qur-aanka meel walba mi iyo magaalo in laga furo waxaad arkaysaa macallin soomaaliyeed oo waayeel ah oo toddobaatan sano ama siddeetan sano jira oo lagu leeyahay labaatan arday uu kaciye ama shan iyo toban uu kaciye xalqo oo qur-aan ah oo intuu alif ooga soo bilaabay ilaa suuraddii ugu dambaysee baqaro ugu dhameeyey arrintaa marka ma arrin khayr oo aada u wanaagsan wilaayaadka islaamiguna guud ahaan waxay u taagan yihiin waxaa weeye kitaabka ilaahay in dadkan jiilkan soo kacayo la baro laguna dhaqo sida sida hadda hadafkaba inoogu qoran ahdaafta waxaa ka mid a ardada in kitaabka ilaahay la xifdi siiya ayna ku dhaqmaan kitaabka rabbi subxaana wa tacaala waana ahdaaftii ay u dagaalamayeen mujaahidiintu dhiigoodan ay u daadiyeen maalkoodan ay u bixiyeen habeenii maalin ay cadowga ilaahay u hortaagan yihiin wey kitaabkan ilaahay difaaciisa kumanaan wiilal oo muslimiin ayaa inooga shahiiday oo muhaajiriin iyo ansaarba leh iyagoo difaacay kitaabka ilaahay si kitaabka ilaahay loo barto looguna dhaqmo iyagoo difaacay kumanaan kalea inooga naafoobay oo maanta sariiraha inoo saaran iyagoo naafa ah liiclaa'i kelimatillah iyagoo u dagaalamaya waxa la difaacayo oo sare loo qaadayana waa wax ilaahay subxaana wa tacaala carruurtan yaryarka maanta laabtooda uu geliyey oo ay xifdiyeen wey arrinkaanu marka waa arrin weyn sidaa darteed waxaan rabnaa insha allahu tacaala qof walboo muslima inuu ku dadaalo jiilkan muslimiinta ilaahay nagu deeqa carruurtan yaryar saan kitaabka ilaahay u bari lahayn inaan ku dadaalna sida hadda kuwan bay u soo saareen madaariista hadda soo saaray ee inta inoogu qoran boqol iyo soddon arday oo hal magaalo keliya oo carruur yaryar oo dugsiyada qur-aanka oo kitaabka ilaahay wada xifdiyey waa waa guul weyn ee u soo hooyatay magaaladan jilib iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ugu soo hooyata wey ilaahay inaan oga mahad celino wey subxaana wa tacaala waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala inaan ku dadaalno sida hadda jiilkanba aan u soo saarnay kuwa kale ka dambeeyana biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaan u soo saarno macallimiinta ardadan qur-aanka baraysa waalidiinta iyo maamulka iyo bulshada guud ahaanba waxaa leeyahay macallimiinta hala ixtiraamo waktigiisoo dhan wuxuu ku bixiyaa kalaamka rabbi subxaana wa tacaala soomaaliduna dhaqan yay u lahaan jireen macallimiinta aad yaa loo ixtiraami jiray ergadooda waa la aqbali jiray waa la shafeeci jiray shafaacadooda waa la aqbali jiray waxay soo doontaan waa la siin jiray waxaan rabnaa ardadan sida kitaabka ilaahay loo baray oo kitaabka ilaahay loo xifdi siiye in aadaabtooda iyo akhlaaqdooda iyo tarbiyadoodana lagu dadaalo la hagaajiyo arday waxaan rabnaa kitaabka rabbi xifdisan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam bartay akhlaaq ahaanna aada u wanaagsanoo jidkaa markuu muslimiinta kaga hor yimaana yimaado la dareemi kara ardayga arday lasoo tarbiyeeyey inuu yahay waxaan u dardaarmayaa ardada hadda qalin jebisay ilaahay subxaana wa tacaala quluubtiina ha ku suga diinka qur-aankaas saaad u xifdiseen oo ugu dadaal inuusan qalbigiina ka baxin oo habeenii maalin la saaxiba waxaan ilaahay weydiisanayaa subxaana wa tacaala jiilkan hadda kitaabka ilaahay xifdiye kuwa ku dhaqma oo ilaaliya oo berina difaaca markay weynaadan lalaha inooga dhiga waan idiin mahad celinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen khamiis ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وثبة تلهب نصرا وثبة عظمى لجيل